نحن فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen isniin ah taariikhda hijriyadana waxa ay ku beegan tahay labaatanka bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah in ka badan soddon maleeshiyaad murtadiin ah oo loo qorayey ka mid noqoshada ciidanka ridada gorgor oo ku halaagsamay camaliyad isishaadi ah oo maanta lagula egtay gudaha xerada turkisom ee muqdisho iyo taliska ciidanka mujaahidiinta oo fariin adag u diray cid walba oo doonaysa kubiirista cadowga ashaadaladirirka ah ee la dagaalamaya shareecada islaamka war-saxaafadeed lagu faahfaahiyey barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah kooxda riddada soomaaliya oo mar kale bahdilaad kala kulantay midowda gaalada yurub ee ku sugan xerada xalane ee magaalada muqdisho sarkaal ka tirsanaa ciidanka riddada jubbaland oo ku dhintay daadadka iyo fatahaadaha ku dhuftay deegaanada dhacaduleedka magaalada kismaayo kuma ayuu ahaa sarkaal ka dhintay xaggeese ku sugnaa wakhtigii uu daadka qaadayey xog ku saabsan tiro askar murtadiin ah oo lagu la'yahay saldhigyadii ay ku sugnaayeen barnaamijka ayaad ku dhegaysa doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah ikhwaane marka waxaannu leennahay meesha xaggeeda waxaan leennahay wixii aad ballan qaadeen markhaati baan ka nahay waa kulan dooro ay barbar socotay oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee gedo iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi oo la soo gebagabeeyey bayaan laga soo saaray kulanka kelimaad ay jeediyeen mas-uuliyiin iyo waxgarad barnaamijka ayaan idinkugu hayaa qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah in ka badan soddon howlgal oo lagu beegsaday ciidanka yahuudda oo maanta ka dhaca magaalada khaza iyo maamulka yahuudda oo soo bandhigay magacyada saraakiil hor leh oo loogu dilay khaswada duufaanta al aqsa barnaamijka waxaad ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin iyo duqeymaha cadowga oo mar kala beegsaday dhismayaasha shacabka ee magaalada khaza hiiraan guddiga maaraynta fatahaadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gurmad raashiina gaarsiiyey dadka iyo fatahaaduhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada hoosega degmada halgan ee wilaayadaasi boqolaal qoys oo ka faa'iidaystay deeqdan waraysiyo aan idinkaga hayno faafreebka ayaad ku dhegaysa doontaan qodobadaas xubintii adaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaan barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mid a wariyaasha andalus ayaa caawa barnaamijka igala qaybgeli doona waxaad toosina uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah halka dhegaystayaasheenna kale ay nagala socdaan aaladaan internetka ku leenahay ee life streamka ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka
الدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafreebka wararka ayaan markan gudageli doonaa insha allahu tacaalaa maanta waxaa jira camaliyad isishaadi ah oo ka dhacday magaalada muqdisho oo lagu bartilmaameysaday maleeshiyaad murtadiin ah oo loo qorayey kamid noqoshada ciidanka riddada ee gorgor qodobkaas iyo sidoo kale kooxda riddada soomaaliya oo mar kale bahdilaad kala kulantay midowda gaalada yurub ee ku sugan xerada xarane ee magaalada muqdisho waxaad ku maqlaysaan xubinteeni hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyey walaalka maahir maxamed haye maahir waad mahadsantahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman xubinteenna waxaan ku bilaabeynaa barta uu barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka barta waxaa lagu faafiyey bayaan ka soo baxay taliska ciidamada mujaahidiinta oo lagu faahfaahiyey howlgalkii sishaadiga ahaa ee saaka ka dhacay xerada turkiga ee magaalada muqdisho bayaanka mujaahidiinta waxaa lagu sheegay in xerada la beegsaday ay ku sugnaayeen in ka badan boqol xubnood oo murtadiin ah kuwaasi oo halkaasi u joogay si loogu diiwaangeliyo ku biirista ciidamada caloosha dushaqaystayaasha riddada ah ee ay tababarkooda qalabeyntooda iyo maamulkoodaba ay leedahay dowladda turkiga oo ka mid ah isbahaysiga saliibiyiinta nato ee kusoo duulay dalkan muslimka ah ee soomaaliya taliska ayaa xaqiijiyey in tirada horudhaca ah ee dhimashada murtadiinta ay tahay soddon iyo laba murtadiinna dhaawacuna intaas uu ka badan yahay bayaanka ayaa sidoo kale fariin adag loogu diray maleeshiyaadka murtadiinta ee doonaya inay ku biiraan cadowga bashiirow sidoo kale barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aalada telegramka waxaa lagu daabacay xogta sarkaal murtada oo lagu magacaabi jiray sharma arke cabdulaahi maxamed oo ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidanka ridada jubbaland kaasi oo ku dhintay daadad iyo fatahaado ku dhuftay deegaanka buule gaduud ee duleedka magaalada kismaayo sida uu xaqiijiyey xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda wararka qaar ayaa sheegaya inay jiraan tobannaan askari oo uu qaaday daadka webiga kuwaasi oo qaarkood geeriyooday kuwo kalena ilaa iyo hadda meelna aan lagu ogeyn qaar ka mid ah ciidanka intooda badan ayaa la baxsaday naftooda una jihaystay dhanka magaalada kismaayo maamulka ridada jubbaland ayaa ku guuldaraystay inuu u gurmado ciidankiisa ku halaagsamaya daadadka iyo fatahaadaha webiga iskabadaa inuu u gurmado eh dadka shacabka ah ee ku hoos nool deegaanadooda marka inahaas ayaa bashirow ugu muhiimsanaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aalada telegramka bashiirow markan waxaan soo qabanaynaa wakaalada wararka ee shahaada oo ka faalloota wararka bariga afrika guud ahaan gaar ahaana soomaaliya iyadoona ku qorta luuqada carabiga ugu horeyn waxaa shahaada lagu faafiyey wararka howlgallada ay mujaahidiintu fuliyeen waxaa sidoo kale wakaalada maanta lagu daawacay warbixin ku saabsan askari ingiriis howlgab ahaa oo lagu dilay dalka kenya sidoo kale wakaalada ayaa daabacday warbixin ku saabsan etoobiya oo cadaadis kala kulmayso dowlado iyo shirkado ay deen ka soo qaadatay xilli dhaqaalaha dalkaasi uu sii hoobanayo inahaas ayaa ugu muhiimsanaa markan walaalka waxaan soo qabanaynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino iyo dhacdooyin kala duwan ayaa lagu baahiyey warbixinada waxaa ka mid ahaa siciid deni oo mar kale qaatay go-aan xaalad adag sii gelinaya garoowe warbixinada sidoo kale mareegta soomaali memo lagu qoray waxaa ka mid ah macron in gebi ahaanba meesha laga saaro muqaawamada waxay qaadan doontaa toban sano oo dagaal ah sidoo kale warbixinada waxaa ka mid ah tartanka eyda oo lagu qabtay sacuudiga dalka sacuudiga gaar ahaan caasimada riyaad ayaa lagu qabtay waxaa loogu yeero tartanka caalamiga ah ee eyda ama loo yaqaan eeyaha tartankan oo saxaafadu warisay in uu noqon doono kii ugu horeeyey ee noociisa ah oo caalamka ayaa ka yaabiyey dad badan maharajaanku waxa uu bilaabmay maalinnimadii khamiista isagoo soconayay laba cisho ayaa loo qabtay xili xaalada haza aan ka warhayno majaazirtaha ay yahuudu geysanayso markan haddii aan soo qabanno websayteka caalamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga maanta dhacdooyin iyo warbixino kala duwan ayaa lagu daabacay waxaana ka mid ah daawo muuqaalka askar taayibiin ah oo kasoo goostay maamulka hirshabelle kitaab ikhbaariya ayaa caawa faafisay muuqaalkan laba askari oo taayibiin ah ayaa lagu soo bandhigayaa oo mid ka mid ah lagu soo tababaray dalka etoobiya halka midka kalena uu ka mid ahaa maleeshiyaadkii lagu soo tababaray wadanka uganda waxaa sidoo kale mareegta caalamada lagu daabacay isbahaysiga atmis oo shaaciyey inay bilaabi doonaan bixitaanka saddex kun oo askari mujaahidiinta oo dib u celiyey diyaarad sahay u siday saldhigga burundi ee ilbaq kadib weer lagu qaaday warbixinadii lagu daabacay mareegta ayay ka mid ahayd sidoo kale waxaa lagu daabacay dhegeyso taliska ciidanka iyo faahfaahinta camaliyadda xerada turkiga ee muqdisho bashiirow inahaas ayaana ugu muhiimsanaa markan waxaan soo qabanaynaa mareegta idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhacdooyin iyo warbixino kala duwan ayaa lagu daabacay waxaana dhacdooyinka lagu daabacay ka mid ah maraykanka iyo yahuudda oo digniin ka soo saaray weeraro xagga internetka ah oo ay fuliso iiraan warbixinada sidoo kale lagu daawacay mareegta raadiyo alfurqaan waxaa ka mid ah jabhadda o l a oo lagu eedeeyey inay etoobiya ka geysatay weeraro lagu laayay dad rayida xogo dheeraad ah oo laga helay dhulgariiro ku dhuftay dalka filibiin warbixinadii lagu daawacay mareegta radio alfurqaan ayay ka mid ahayd inahaas ayaana ugu muhiimsanaa bashiiro aadaa umahadsantaha walaalka maahir ugu dambeyn maxay ahayd hadalayntii maanta taalay baraha bulshada bashiirow aad baad u mahadsan tahay waxaa saacadihii lasoo dhaafay aada loo hadalhayey bahdil kale oo ay kooxda ridada ku sameeyeen saliibiyiinta fadhigoodu yahay xerada xarane ee magaalada muqdisho ciidanka midooda gaalada yurub ayaa isku sawiray agab ay sheegeen inay gaarsiinayeen maleeshiyaadka murtadiinta kuwaas oo gaarayay shan laabtoob oo keliya oo marka la qiimeeyo lacagtoodu aysan ka badnayn kun dolar waa garte kun dolar ma dhaafsimunaasabada dhacda shanta salaabtoo lagu wareejiyey lagu wareejiyey tallaabadan ayaa marka bashiiro waxaa lagu tilmaamay mid kale oo lagu ihaanaysanayo kooxda hirdada soomaaliya bishii hore ayay ahayd markii taliska ciidanka atmis uu isku soo sawiray qalab uu sheegay inay ku wareejinayeen maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasi oo ahaa warqadaha loo yaqaana ee furta bashiirow sidoo kale waxaan la soconnaa in ciidamada kufaarta afrikaanta marka ay xeryahooda ka guuriyaan ay murtadiin si ay u ihaanaystaan ay ku wareejiyaan keliya matoorada jankafayga oo ah matoorada ceelka tayadoodan aad u hooseyso qalabka kalena way ka rartaan oo waxba looma dhaafo marka bashiirow arinta kale ee layaab kale waxay tahay saraakiisha murtadiinta warbaahinta ayaa lasoo hor istaajiyaa si ay uga mahad celiyaan eeforta iyo qalabkan ay ku wareejiyaan ciidamada kufaarta afrikaanta ee jankafayada matooradaas waa bahdil kale marka arrimaha layaab kale ayay ka mid tahay inahaas ayaan ugu miisanaa bashiro aad buu mahadsanyaen walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasi ahaa waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka idaacadda islaamiga andalus waad nagala socotaan markana kulan dowre ay barbar soctay oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee gedo iyo mid ka mid a beelaha dega wilaayadaas ayaa la soo gebagabeeyey kulankan oo ahaa mid ballaaran waxaa barbar socday dowro socotay muddo laba bilood taasoo loo qabtay beesha horaarsame oo ka mid a beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee gedo waxaana kulanka uu ka dhacay deegaanka ilbete ee hoosaga degmada baardheere ugu horeyn kulanka waxaa laga akhriyey bayaan laga soo saaray ujeedo bayaan ka soo baxay beesha howraarsama walaayada islaamiga ah ee gado waxay dowro socotay laba bilood u qabatay waxgaradka iyo odayaasha beesha horaarsama dowradaas oo ay barbar socotay shirar iyo kulamo gaargaar ah oo looga arrinsanayay masiirka beesha iyo arrimo kaloo muhiim ah shirkaas oo socday muddada dheer oo oo kor ku xusan waxaa ka soo baxay arrimaha soo socda lamber kow beeshu waxay ka heshiisay dhammaan wax allaale wixii dhex yeelay oo khilaafaad ah lamber labo beeshu waxay ku heshiisay kuna midowday magta iyo mawlaxada lamber saddex beeshu waxay caddaynaysaa in ay diyaarinayso boqol nin oo mujaahidiin ah oo ka qayb qaadan doona jihaadka ka socda bari insha allah lamber afar sidoo kale beeshu waxay caddaynaysaa inay garab taagan tahay jihaadka ka socda bariga africa iyo mujaahidiinta allahna beeco kula gelayaan inay sii daa'imi doonaan dariiqa xaqa ah insha allah lamber shan beeshu waxay ka soo horjeedaa gulafka sharcila dirirka ah oo horboodiyo xasan gurgurte iyo waxa loo yaqaano macawisley lamber lix sidoo kale beeshu waxay baraa-a taam ah ka qaadatay gaalada iyo murtidiinta iyo wax kastoo gaalo ay soo dhodhoob lamber toddobo beeshu waxay ka soo horjeedaa xaalufinta dhirta iyo baabi-inta deegaanada uguna digaysaa si diiran dhammaan shakhsiyaadka kumaman arrimahaas ugu dambeyn beesha horaarsama waxay mahad celin ballaaran u jeedinaysaa allaha mahadda allah kadib sidoo kale waxay u mahad celinaysaa walaalaha xaraakatu shabaab almujaahidiin gaar ahaan walaayada islaamiga ee gedo sidoo kale beeshu waxay u mahad celinaysaa marti shalafka kala duwan ee nagala soo qayb gashay shirkan taariikhiga ah saxiixayaasha bayaankan lamber kow ugaas cabdulaahi macalin haaruun lamber laba nabadoon maxamed xasan aamin hadaafow lamber saddex nabadoon saciid cabdulaahi muumin lamber afar nabadoon macalin xasan aadan salaad lamber shan nabadoon maxamed deeri cumar lamber lix macalin aadan cali cabdi lamber toddoba nabadoon cabdi cali cumar lamber sideed nabadoon maxamed cabdi samow lamber sagaal nabadoon cabdi sahal xersi lamber toban nabadoon maxamed xasan isxaaq lamber kow iyo toban nabadoon maxamed jibriil ibraahim lamber laba iyo toban nabadoon cabdi maxamuud aadan lamber saddex iyo toban nabadoon maxamed maxamuud isxaaq lamber afar iyo toban nabadoon cabeyd deeri sheekh isaaq lamber shan iyo toban nabadoon macalin iimaan ibraahim sheekh lamber lix iyo toban nabadoon macalin xuseen ismaaciil macalin maxamed lamber toddoba iyo toban nabadoon maxamed xuseen cali lamber sideed iyo toban nabadoon cabdi maxamuud sahal lamber sagaal iyo toban nabadoon macalin xareed cabdi ibraahim lamber labaatan nabadoon maxamed maxamuud mahad lamber labaatan iyo kow nabadoon xasan ibraahim mursal lambar labaatan iyo laba nabadoon mahad cali nuunu wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa madasha ka hadlay ugaas cabdulaahi ugaaska beesha horaarsame بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلهي مهد سبحانه وتعالى لو سورو قليي dowradan taariikhiga ee qiimaha badan ee reerkan oon soddon iyo saddex sana isu imaanin maalinta koowaad ay isu imaadaan oo isbartaan loona faa'iideeya waxna kala faa'iidaan waxna ku ballamaan ku heshiiyaan waa dowladda koowaad weye ilaahay baa ku mahad subxaana watacaala ilaahay baa ku mahadsan waxaan u mahad celinayaa amiirkanaga abu cubeyda oo camalkan habeen maalin u taagan beesha waxaan leeyahay meeshan waa lagu ballamay bayaan baa lasoo saaray bayaankaasna waa kii reerkana ku heshiiyeen in la dhaqan geliyana u baahan war bayaanka ma dhaqan gelinaysaan ballankaa ma qaadeen ilaahay baa ku mahadsan bayaankaas hadduusan xarakad ahayn ma suuro galeen reero badanoo annaga naga horreeyana uma suuro galeen annagana nooma suuro galeen ayagaa ilaahay la kaashaday juhdi ku bixiyey inay soomaali mideeyaan beelbeel u mideeyaan sug keenaan khilaafka ka biyaan kitaabka ilaahay jihaadka ku mideen ragga suuro geliyo habeen maalin u taagan waxaan leen ilaahay aan noo xirta intaa kadib haddaad ballan qaadeen bayaanka halkan ka soo baxay inaad fulisaan boqolka wiilood ballan qaadeen inaad deg deg u keentaan ilaahay kitaabkiisa inaad garab istaagtaan gaalana aad ka bara qaataan war ballankaa ma qaadeen waa yeel gaala inuu seexda waa diide habeen iyo maalin wuxuu u soo joodaa siduu islaamka u dhakri lahaa u khiyaanayn lahaa maskaxda ugu bedeli lahaa manhajka saxiixa u zuulin lahaa caafimaadkooda iyo nabadooda u suulin lahaa waayeel gaala habeen maal usoo jeeda usoo jeedaa waayeelkii muslimiinta sheeganayo diin sheeganaya waxaa laga leeyahay inay dareemaan ninkan wuxuu la seexan laaya dalalkoodii bay joogaan dowladaha u dhisan soomaaliya maxaa ka yaala kenya soomaaliya maxaa ka yaala burundi uganda soomaaliya maxaa ka yaala etoobiya soomaaliya maxaa ka yaala ma diin baan wadaagnaa ma jinsiyad baan wadaagnaa ma luuqad baan wadaagnaa maxaa ka yaala maxaan u dareemi lana gaaladan mid cad iyo mid madow madaxa naga kawinaya oo hawaday diyaaradaha wareegaya oo dabaabaadka la socda war annaga inaan diintanadi kitaabkanaga qabsana oo gaalowna dhaafnira maxaan u garan lahnay soomaali haddaan nahay waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed ilaahay subxaana watacaala ha dareensiiyo inay xaqooda gartaan gaalada iska celiyaan ayaga walaaloobaanna waxaan leeyahay allah ha dareensiiyo adinkana waxaa idin leeyahay aniga horaan beeco u galay adinkana beecaad gasheen maantana kulinka ugu badnaa oo reerka la isugu keeno waa maalinta beecadana mar walba in la cusbooneeyo waa diin weeye rag awoogu oo hodanala dhashoosada oo gobolka u dhasheen hadda waa joogaan maanta ayagana sidoo kale inay beelaha ay hogaan u noqdaan oo kusoo dhaweeyaan insha allah waa kuwa boorinaya marka beecada maanta waxaan rabaa in la cusbooneeya inaad marka beecada cusboonaysaan ood gashaan ma ballan qaadeen
ugu dambeyn waxaa kulanka soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee gedo sheekh luqmaan abow anas isagoona kelimaad dardaaran ha u jeediyey waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka beesha horaarsame alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو رين إلهي بأنهم هد علينا سبحانه وتعالى ثانيا waxaan marlabaad umahad celinaynaa walaalaha muslimiinta guud ahaan kasoo qayb galay xafladda maanta aan taagannahay muddada labada bilood halkan ku qaadanaya dowlaadka sharciga ah waxaan mar kale umahad celinayaa beesha ka tirsan ama kamid a beesha sado magacoodana halkan lagu xuusay reer horaarsamo taarikh ahaana la yaqaano waxaanu leenahay ikhwaaney waanu maqlayna bayaanko halka lagu akriyey iyo ogaaska beesha maanta hoggaanka u ah la sheegay ogaaskii waxaa weeyaan beecada xarakada la galay haddana adinkana aada beeca la gasheen ilaahi subxaana watacaala diintiisa inaad u nusraysaan in maanta ay tahay bayaankeeda in halkaa lagu xaqiijinayo taasoo keenaysa marka in laga rur sheegay haddana marlabaad ay tahay maanta waa adduunyo berina waa aakharo waxaa lagama maarmaan ah in ballanta aan oofino ballan baad gashay ilaahay diintiisa inaad u nusraysaad ballan ku gashay soo maahan waa inaad ka dhabaysaa ilaa ay kaa dhacdo nafs ilaa ay kaa dhacdo macnaha waxaanu leenahay marka walaalahaas ballanta galay kitaabkii ilaahay inay u nusreeyaan mujaahidiinta ay garab siiyaan acdaada ilaahay ay ka beri qaataan ilaahay diintiisa subxaanahu watacaala ay u nusreeyaan nabiga alayhi salaatu wasalaam rag baa la ballamay soo ma yaa geedka hoostiisa ragaa ku ballamay soo ma ballan baa la galay ballantaas rag baa karoo sheegay marka waa halkaasay baashu waxa weeyaan ay sii eeganaysaa wax dhow ma ah waana marka waxaa loo baahan yahay ballantaas inaan karoo sheegno inaysan naga noqonin waxa weeyaan wax inta la sheegay laga tagay inaysan naga noqonin bayaanka waa bayaan cajiib leh waxaa ka mid ah boqol wiil ay beesha ballan qaaday soo ma laba bilood gudood in lagu keeni doono soo ma waa arrin cadowgana dhabarjab u ah islaamkana guul u ah beeshana kudayasha wanaagsan u ah taana waa in iyadana lagaru sheegaa beelaha kale dhegaysanayo ayagana kudayasha ay leeyihiin oo inay beesha wixii wanaag iskaga daydan ay leeyihin ikhwaani waxaa ilaahay fadligii ah qabaa'iladii soomaaliyeed meelo badan way isku tashteen cadowgoodana way ka tashteen kadibna waatan la dareemaya maanta cadowgii inuu meel maro la'yahay macnaha beelbeelaa lasiugu tashtay nin walba wuxuu yidhi diinta ilahi subxaana watacala aan difaacno xaggayga lagagama soo galayo shabaabow diinta ilahi baan garab u nahay waana waana laga dareemaya meelihii waxa weeyaan ay raggaas beecada ku galeen ama balmaa ay ku galeen cadow ilahi subxana watacala uu ku jaray haddii marka sidaa ay dhacday oy ku soo jabeen ma zuulayaan marka nimanka dagaalka way wadayaan hadda baya ugu dambaysiyo maalindhaw ay yimaadeen bakool ay yimaadeen sooma waa marka in ikhwaanay had iyo jeer dhegteenna ay mid soo jeeda noqoto cadowgeenna waan fahamsannahay aan kusii baraarugna insha allahu tacaala wujuuhda qabaa'ilka waxaa ka muuqdo runtii farxad iyo reereyn iyo wax lagu farxa ka muuqdo waanu idinka mahad celinaynaa runtii dadaalka aada muujiseen iyo waxa weeyaan iyo khayrka idinka muuqdo waan idinka mahad celinaynaa waana idinku faraxsannahay maanta waxa weeyaan garab iyo gaashaan aan isu nahay guud ahaan waxaan garab isugu isugu nahay kitaabka ilahi subxaana watacaala iyo sunnada nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam camalkeenana saas weeyaan saasu wuxuu yahay mid iskaabaya ikhwaani marka waxaanu leenahay beesha xaggeeda waxaan leenahay wixii aada ballan qaadeen markhaati baan ka nahay ogaaskii beesho oo juhdi fara badan bixiyey oo arrinkan ilaahi subxaana watacaala sabab ugu dhigay xarakada inuu ka keeno asagana miisaankiisa allah u saaraan leenahay dadaalkiise waxa weeyaan runtii yaan la ilaabin wanaagga uu samaynayo ha loo duceeyaan leenahay beeshana waxaan leenahay wixii ay ballan qaaday ilaahay ballanqaadkii ha u fududeeyo runtii dee nimcada aan xusi karno maanta waxaa ka mid ah gobolka aan ku nool nahay gedo oo runtii abaaro badan lasoo jiitamayey qaybo kamid ilaahi subxaana watacaala nicooyinkiisa inuu maanta ilaahay gaarsiiyey jalla wacala roobka in la helay waa ilahay fadligi subxaana watacaala meelo badanaa laga nimcaystay roobka laga helay waa nimco ilahi subxaana watacaala waxaa loo bahay marka nicimkaas in lagu shukriyo haddii nicmika laga shukri waayo waxaa imaanayso nusqaan baa imaanaysa ikhwani fillah ikhwaanay xagga cadowga alxamdu lilah maanta wuxuu marayaa jabka meeshii ugu dambeysay isaga ayaa adduunku maamulay laakiin ayaga waxay caalam u yaqaaneen maanta waa jabay alxamdulilah meel kastay ku jabeen siyaasiyiin bay u jabeen iqtisaadiyi bay u jabeen dhan kastay u jabeen nafna way beeneen malna way beeneen waxaa la dhihi karaa marka tax bay tageen macna dadka marka shaydana ku shaqaystay ogaada dee waktigana waa nagu socda insha allahu tacaala jazakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu doori halkaas ay nagu xiran tahay asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafreeb kurarka qeybihiisa dhexena waan isla soogaana dhegaystayaal markanna in ka badan soddon howlgal oo lagu beegsaday ciidanka yuhuudda ayaa maanta ka dhaca magaalada khaza iyadoo maamulka yuhuudda uu soo bandhigay magacyada saraakiil hor leh oo looga dilay khaswada duufaanta al aqsa qodobkaasii xaaladihii u dambeeyey filistiin aan soo dhoweeyo walaalka ismaaciil salaad aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman bismillaahi araxmaani araxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteennii aan uga hadlaynay magaalada khaza iyo cudwaanka yahuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer falastiin ee magaaladaasi ku sugan afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay magaalada khaza waxaa ku shahiiday saddex boqol toban iyo lix ruux oo filistiiniyiin ah oo haween iyo carruur u badnaa majaasiir dhowr ah iyo gumaad ay yahuuddu maanta ka geysteen magaalada khaza ayay dadka ku shahiideen goobaha ay maanta xasuuqyada ka geysteen yahuudda waxaa ka mid ah xerada qaxootiga jabaaliya xaafadda sheekh ridwaan xaafadda xayi zaytuun iyo mandiqadda rafax iyo deegaano kale oo ka tirsan magaalada khaza saaka aroornimadii hore duqaymo yahuudda ay ka fuliyeen xaafadda xayi zaytuun waxaa ku shahiiday ku dhowaad boqol iyo konton ruux oo falastiiniyiin ah shuhadada dadkaasi falastiiniyiinta ah waxaa isla saaka la geeyey cisbitaalka lagu magacaabo macmadaani ee ku yaala magaalada khaza xerada qaxootiga ee jabaaliya ayay sidoo kale yahuuddu maanta majsaro weyn oo dad fara badan oo muslimiina ay ku shahiideen ay ka geysteen haddaba warbaahintu waxay maanta soo bandhigayeen muuqaalo argagax leh oo ku aadan dhismayaal dabaqyo u badnaa oo ku yaala xerada qaxootiga ee jabaaliya oo burburay dad fara badan oo falastiiniyiin oo halkaasi ku shahiiday iyo burburka dhismayaasha oo laga soo saaraya dadka dhaawac ah iyo dadka shahiiday iyadoona halkaasina ay ku sugnaayeen qaar ka mida ehelada dadka shahiiday ee majsaradaasi ka badbaaday
هنا الأطفال يبحثون عن والدهم شاد السكر
في قلب السوبر ماركت روح يا عم ولا روح شاد عايش في روح حط الفرشة تعال تعال شوف محمد يا رب تعال شوف محمد يا الله يا رب يا رب يا رب لا ده يموت تبي انا يا رب
sidoo kale xalay yuhuudda waxa ay majsaro ka geysteen xaafadda lagu magacaabo rafax oo ka tirsan magaalada khaza halkaasi dad fara badan oo caruur iyo haween u badnaa ayaa ku shahiiday sida uu sheegayo mid ka mid ah dadka halkaasi ku sugnaa ee ka badbaaday duqayntaasi أول حاجة الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون الليلة حوالي الساعة 11 تلت في الليل تم قصف البيت على من فيه على من سبب xalay saacaddu markii ay ahayd kow iyo toban iyo qadar labaatan daqiiqo ah yuhuuddu waxay duqeeyeen gurigan iyo dadkii ku sugnaa dhismaha la duqeeyey waxaa deganaa qoysas dhowr ah waxaa halkan ku sugnaa hooyo iyo afar carruur ah oo ay dhashay iyo hooyo umul ahayd oo canug nuujinaysay iyo sidoo kale qoys kale oo ka koobnaa hooyo iyo afar gabdhood oo ay dhashay waxaa halkan sidoo kale ku sugnaa carruur dad waayeelle ah haween iyo rag dhallinyaro ah dhammaan dadkaas waa ay shahiideen weliba waa ay go'go'een meeshan waxaa ka dhacay gumaad wuxuushnimo ah oo aan arkin inta aan adduunka joogay weligay ma aanan arkin wax la mid ah waxaa halkan ka dhacay dhismayaal ay dad ku sugnaayeen ayaa dhulkala la simay xitaa dhismayaashan waxaa ku jiray carruur la nuujinayay sidoo kale kama marnayn gabdho yaryar iyo odayaal da'ah dhismaha la duqeeyey wuxuu ka koobnaa saddex biyaano weli waxaan burburka ka raadinaynaa meydadka shuhadada gogo'ay ننزل العمارة العمارة نزلت حوالي ثلاث طبقات نزلت على بعض لسه باقي أشلاء تحت الأرض حسبنا الله ونعم الوكيل duqaymaha yuhuudda ay ka geysanayaan magaalada khaza ayaa ah kuwo ka sii daraya maalinba maalinka ka dambaysa arrimaha xanuunka badan ee warbaahintu ay warinayaan waxaa ka mid ah burburka dabaqyada dhaadheer ee yuhuuddu ay duqaynayaan ee dadka falastiiniyiinta ay ku jiraan in markii duqaymuhu ay dhacaan dhismayaasha dabaqyada ah ee dhaadheer ee dadka falastiiniyiinta lagu duqaynayo in dadkii ay ku soo dumayaan oo xitaa qofkii dhaawac ah ay adag tahay inuu ka badbaado burburka dhismayaasha waxaa sidoo kale waxyaabaha xanuunka badan ka mid ah in dadka dhaawacmay ee lagu qaadaya gaadiidka loo yaqaano ambalasta si cisbitaalada loo geeyo ay yuhuudda wadooyinka intii ay sii socdaan ay duqaynayaan maanta keli waxaa lagu soo waramayaa in dhowr gaari oo nuuca ambalasta loo yaqaano dhaawacyo siday ay yuhuudda duqeeyeen iyadoo markii ay bateen duqaymaha loo geysanaya gaadiidkan hadda dhaawacyada dadka falastiiniyiinta lagu qaadayo gaari dameero kuwaasi oo cisbitaalada lagu geenaya maadaama gaadiidka ambalasta ay noqdeen gaadiid taargad ah oo yuhuuddu ay duqaynayaan haddaba intaan ka bixin majaasirta tirakoobkii ugu dambeeyey dadka falastiiniyiinta ee shahiiday tani markii cudwaanka yahuudda uu bilowday iminka waxa ay marayaan shan iyo toban kun shan boqol labaatan iyo saddex dhaawacu wuxuu marayaa koob iyo afartan kun saddex boqol toban iyo lix laga soo bilaabo maalinkii jimcaha oo ay dhammaatay heshiiskii xabajoojinta ee muqaawamada yuhuudda dhex maray ilaa iyo maanta dadka falastiiniyiinta ee shahiiday kun ayay ka badan yihiin sida waaxda caafimaadka magaalada khaza ay sheegeen sidoo kale yahuudda tani markii cudwaankooda uu bilowday in ka badan toban kun oo duqeymo diyaaradeed ayay ka geysteen magaalada khaza waa hagaag intaan haddaan uga gudubno majaasirta bal markaan aan eegno halkee ayay maraysaa qaswada duufaanta al aqsa wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo soo uruuriyey walaalkeen suhayb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad guuleed afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay magaalada khaza waxa ay martigelisay dagaalo xoogan oo dhex maray kooxaha muqaawamada filistiin iyo ciidanka gumaystaha yuhuudda ismaaciilow dagaalada goobaha ugu badan ay maanta ka dhaceen waxaa ka mid ah xaafadaha kale ah beytulaahiya jabaaliya khusaaca iyo sidoo kale xaafadda sheekh ridwaan ismaaciilow maanta kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay weeraro ku qaadeen guryo ay dhufiisyo ka dhigteen ciidanka gumaystaha yuhuudda sidoo kale waxaa jiray taangiyo la gubay iyo sidoo kale weeraro duqaymo ah oo lagu qaaday deegaanada yuhuudda lagu deegaameeyey ee dhaca mandiqada qidaaca khaza subaxnimadii hore ee saaka muqaawamadu waxa ay sheegeen in weerar ay ku qaadeen guri ay ku sugnaayeen lixdan askari oo ka tirsan ciidanka gumaystaha yuhuudda halkaas oo ay dhufiis ka dhigteen waxa ay sheegeen in weerarka ay ku dahfureen weeraro qaraxyo ah qaraxyada ayaa si xoogan u haleelay askartii halkaasi ku sugnayd walaalka markii laisku soo wada daro howlgalladii maanta ka dhacay magaalada khaza waxa ay gaarayaan in ka badan soddon howlgal waxayna howlgalladan isugu jiraan kamaa-in duqaymo iyo sidoo kale dagaallo toos ah ismaaciil oo taliska ciidanka gumaystaha yuhuudda maanta waxa uu qirtay in sargaal ka tirsanaa guutada toddobaad lagu dilay dagaaladii maanta ka dhacay magaalada khaza ismaaciilo waxaa la tilmaamayaa in ciidanka gumaystaha yuhuudda ee duulaanka ku soo qaaday magaalada khaza intooda badan ay ka dagaalamayaan gudaha taangiyada aysanna awood u lahayn in si foolkafool ah ay u wajahaan kooxaha muqaawamada filistiin mid ka mid ah khubrada militari si aadahna ula socda dagaalada ka socda magaalada khaza waxa uu sheegay in ciidanka yuhuudda ay adeegsanayaan siyaasadda loo yaqaano al ardulmaxruuqah isla markaana goobo fog ay taangiyadooda ka soo tuurayaan madaafiicda kadib markii ay goobta burburiyaanne ay sidaa ula wareegayaan
waxaan aaminsanahay in tani ay daliil u tahay in ciidanka israa'iil weli uusan la wareegin dhulka markii uu ka hadlayo boqolkiiba afartan waxaa ku jira kabadbadis sababtoo ah markii ay isku dhacyadu ka dhacayaan beytulxanuun beytulaahiya cadaadra iyo dhammaan mandiqadaha dhaca qidaaca khaza waxaad arkaysaa in ciidanka israa'iil uu dhufaysyo ka dhigtay taangiyada taangiga iyo diyaaraduhuna ma keenaan wax guulaa guushu waxay imaanaysaa markii ciidanka uu dhulka u soo dego oo uu la wareego markaas oo uu awood u yeesho in uu isdifaaco waxaan aragnaa hadda waa muqaawamada filistiin oo dagaalamaya iyo taangiyo ma aragno askar dhul socota arrintaasina waxay muujinaysaa in ciidanka israa'iil uu qaatay qaraar ah in goobaha uu la wareego isagoo ka soo duqaynaya meel fog markii loo fiiriyo culumta caskariga arrintaasi lama odhan karo dagaal dhulka ah arrintaasina ma keento guul ciidan keliyana waxay beegsanaysaa dadka shacabka ah sax waa xasuuq wadareed iyo siyaasadda al ardulmaxruuqa laakiin waxaan aaminsanahay in aysan xaqiijinin ahdaafta uu iclaamiyey waxaana aniga aaminsanahay in uusan xaqiijinaynin wax ka mid ah ahdaaftaasi
gebagabada ismaaciilow madaxweynaha waddanka faransiiska gaalka lagu magacaabo emmanuel macron isagana maanta mar uu hadlayo waxa uu sheegay in maamulka gumaystaha yuhuudda uusan awood u yeelan karin in si dhaqsi ah uu ku soo afjaro kooxaha muqaawamada filistiin ninkan waxa uu tilmaamay in maamulka yuhuudda haddii uu ku adkaysanayo soo afjaridda muqaawamada khaza ku sugan ay arrintaasi qaadan karto muddo toban sano oo xidhiir ah taasi waxa ay ka dhigan tahay buu yidhi in dagaalku toban sano uu sii socdo islamarkaana yuhuuddu aysan helin amni ay ku noolaadaan walaalkiinahaas ayaa ugu muhiimsanaa wararkii ugu dambeeyey ee filistiin aad buu u mahadsan yahay walaalkeen suhayb ayuu kaasi ahaa xubintii aan uga hadlaynay magaalada khazana caaw waa naga intaa waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka markanna wilaayad islaamiga hiiraan guddiga maaraynta fatahaadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo maalmihii lasoo dhaafay howlo gurmad ah ka sameynaya deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayaadka islaamiga ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu gurmud raashina uu gaarsiiyey deegaanada fataahaduhu ay saameeyeen gaar ahaan webiga shabeelle ee hoostaga degmada halgan ee wilaayada hiiraan haddaba qaar ka mid ah dadweynihii ka faa'iidaystay deeqdaas ayaa andalus oga warramay waxyaabaha uu soo gaarsiiyey guddiga maaraynta fatahaadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab anigoo cabdi muumin maga la yidhaaho mujaahidiinta al-shabaab tuulada heerbannaa waxay beriga ku bixisay qofkiiba haaf bariise iyo haaf sakore laba bac laba sinyeeri laba caago saliide ilaa tuulada jicib aanan ka imid cabdi muumin magan aa la yidhaaho ilaahay a barakeeyo biyo baxadaa maanta soo baxda soo barakaysan ilaahay anoogu dhigo to caafimaad leh oon ku caafimaadno oon ku dhargno kubaahi beelna ilaahay anoogu dhigo gaaladaana soo gumaadayso oo afarta gees naga joogtane ganjab iyo guraad allah ku rido muslimiinta meeshay galaanba guusha allah asiiyo gaaladaana gumaadayso go'aankayda waxaas ahay gobolka ardisababo goday meesha ay leeyihiin inaan geyno annagaan geyno inaan kasoo gadoominaa garaadkayda ku taalla balgaraagsado aniga waxaa ka yimid deegaanka jicibow waxaa ila socotay kontan iyo shan qofood hadda waxaa noola sii qofkiiba haaf bariis iyo haaf sokore laba bac laba sinyeeri laba cago saliid ah waa mahadinaynaa mujaahidiinta bismillaahi raxmaani raxiim waa anigoo maxamed cabdirashiid cismaan diire la yidhaahdo kana soo barakacay qaryada helabannaan biyihii maadaamaan ka soo cararnayn dhagaxa aan soo degnay walaalihiina muslimiinta mujaahidiinta ayaan daruufta nahaasi iyo dhibaatada meesha nuu qabatay markay arkeen ayaa gurmud noo sameeyey waxaynala soo gaareen hordhicii koowaad haaf bariis eh haaf sokor eh laba cago saliide laba bac laba sisiyeeri ayay qoos kastaba ayay gacanta i ka saareen arrintaas ay sameeyeen ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan ayagana gaar ahaan waan kaga mahad celinaynaa wanaagga ay noo sameeyeen intaas iyo in lamid in noo sii qabtaana ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu qadaro waan ka rajaynaynaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan ayagana waxaan leenahay meel kastuu joogaano ilaahay gacantii sarreysa ilaah ha ka dhigo cadowga ay la dagaalamayeen ay la xisaabtamayeenna kuwii ka guulaysto ilaahay ha ka dhigo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah cali cismaan nuur filiwaay waxaa marka hore ku mahadsan ilaah bacdul xamdale waxaa ku mahadsan xarakatu shabaab almujaahidiin oo ma aragtay noo soo garatay inayna caawiyaan ma aragtay ilaahay ka abaal siiyo ajir iyo xasraadna allah haka siiyo gaaladana alla ha jibiyo yacnaha ma aragtay islaamkana alla ha quweeyo gaar ahaan xarakatu shabaab almujaahidiin dadka diinta nagu dhaqaayo oo nagu maamulayo ilaahay weyna waxadka ahay guul allah ha siiyo waa ku mahadsan yihiin aniga waxaan ka soo kacay tuulada jicibow oon deganahay waxaa nala siiyey haaf bariide haaf sokor e laba caag oo saliid e iyo laba bac iyo hal laba xaboo sinyeeri ah waa ku mahadsan yihiin xarakada boqolkiiba boqol ilaahayna ha dhowlo guulna allaha siiyo waa mahadsan yihiin xarakada shabaal mujaahidiin waa mahadsan tahay boqolkiiba boqol ilaahay guul allaha siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim waxaan joogaa helbanaan tuulada helbanaan maxaa lii siiyey haaf sokor e haaf bariise laba bacoo dheenta iyo laba sisinyeeri laba caago saliida ee walaalaha mujaahidiinta ay isiyaan ayaan ugu mahad celinaya bismillaahi raxmaan raxiim allah subxaana watacaala meeshaan waxaan iskuhayno keenay ilaayay isnoo keenay banicmadlo nimadiisa uga barbaari meeshaan waxaan nooga yimidi maanta oon ku faraxsannahay walaalaha mujaahidiinta ilaayay abarakeeye ee aa gurmad nooga keenay raashiin waxaan ugu soo aaday haaf bariis haaf sakore laba shiraac laba xaboosi sinyeeri e ilaahay abarakeeye ee cadowga allah ka qabto kor allah ka yeelo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxaana soo garay guddiga maaraynta fatahaadaha waxay noo qaybiyeen raashin gargaar oo dadkii biyaha ay galeen oo kusoo barakacay dhagaxda annagoo saaran annagoo dhagaxa saaran oo kusoo qaxnay guddiga maaraynta fatahaadaha waxay noo fidiyeen gargaar mucaawino oo dadkii biyaha kasoo barakacay tuulooyinka jicibow iyo helabannaan urur iyo sheer kaneeco iyo doonka xarre iyo kooxley iyo raydabley intaasoo tuulo dadkii kasoo barakacay oo bannaankan gafranayay laba boqol iyo konton qoys ayay gargaar u fidiyeen gargaarkaasoo siniriyaal bacyaal iyo saliid iyo sokor iyo beriis ay noo fidiyeen dadkii masaakiinta ah oo soo barakacayaana loo qaybiyey intaasoo gargaar eh aa loo qaybiyey waanu ku faraxsannahay walaayada kor allah ka dhiga dadka muslimiinta ina kor allah u qaado asalaamu calaykum waraxmatullahi waa hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku jirnaa guddiga maaraynta fatahaadaha oo gaarsiinaya dadka bulshada ah ee ku tabaalaysan xitaa dadkii fatahaadii ka dhashtay roobabkaad markana waxaa la joogaa mid ka mid ah dadka wax la siinayo adeer magacaaga ku bilow maxamed nuur nuur xagee ka imaad adiga waxaan ka imiday deegaanka urur halka hoostaga tuulada helbanaan sax adiga maanta waxaa lagu siiyey maanta alxamdulilah alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale walaayadayda islaamka ee kor allah u qaaday waxaan gacantooda ka helay gargaar fidin ilaahay yaa mahad iska leh ayay ugu deeqday hal haaf bariis eh haaf sokor eh laba bac laba siyeeri ah laba caagoo saliid eh ayay ugu deeqday ilaahay baa deeqdaas bixiyey alxamdulilah
guud ahaan intaas ayaan caaw ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiisle aad ku dhegaysateen kulanto dambe ee inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu